maamulka gobolka banaadir oo garab ka helaya shirkadda nadaafadda ife ayaa ulla nadaafadeed ka sameeyeen suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho ullahan ayaa qashinka looga qaadaya jidadka dhexmara suuqa bakaaraha iyo qashinka yaalla goobaha ganacsiga hordooda si kor loogu qaado bilicda suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho maxamed xasan xuluka oo ka mid ah madaxda shirkadda ife ayaa sheegeen markasta ka shirkad ahaan ay ka go-an tahay siday kaalin uga qaadan lahaayeen bilicda magaalada muqdisho
shirkadda nadaafadda ifi ay kala qayb qaadanayaan maamulka dowladda hoose iyo degmada howlwadaag maanta waxaan shaqo ballaaran ka qabannay suuqa bakaaraha annagoo uga gal leh inaan nadaafadda iyo bilicda caasimadda aan soo celinno saa ognahay shirkadda nadaafadda ifi waa shirkad barayfad loo leeyahay dowladda hoosena kala shaqaysa nadaafadda waxaan had ya jeeraal u taagannahay inaan meel walba oo qashin yaallo iyo nadaafadda aan kala shaqayno shirkadda nadaafadda ifi saa ognahay xilligii la aasaasay ilaa hadda shaqooyinkay qabatay waxaa ugu muhiimsanay aagga suuqa bakaaraha iyo nawaaxiga degmada howlwadaag shaqada ugu horreyna aan qabanaa waxay tahay afar sano inay xereed waddada xareed ah ognaha suuqa koowaad ee wadnaha inay shirkadda iyo maamulka dowladda hoose iyo guddoomiyaha degmada howlwadaag iyo maamulkeeda ay nagala shaqeeyeen shirkaddana ay furtay gudoomiyaha degmada howlwadaag ee gobolka banaadir bashiir maxamed cabdi iyo agaasimaha nadaafadda iyo bilic soo celinta gobolka banaadir maxamed suude ayaa si wada jira u bogaadiyey olaha nadaafadeed waxaan rabnaa on aad ugu mahad celinaa shirkadda ifi oo mar kastaaba ka jawaabta codsigeenna shaqo walboo nala qaban idhaahda nala qabata waxaa kaloonu mahad celinaynaa inay sababtaasu ku timiday ama awaamiirtii ou bixiye ay tahay duqa magaalada muqdisho waxaa kaloon aad ugu faraxsanahay saakay iyadoo jimcaha haddana baaqii duqa magaalada ama awaamiirta ama la shaqaynta oo nugula amray in ayadana isgoyskii bakaaraha laami la saara oon ayadana hadda tegi doono insha allahu tacaala oo bilicda iyo waddooyinka iyo waxoo dhan ka qayb qaadanee waxaan rabaa marka inaan halkan baaq uga jeediyo bahda ganacsiga bakaaro sektarradeeda kala duwan hadday elektroniga tahay hadday dharka tahay hadday kabaha tahay hadday tahay maacuunta hadday qayb walba tahaba waxaan ka codsanaynaa waa ujeeddiin in nadaafaddii laga shaqaynaa waxaa waaye suuq markii xaqiiqda la yidhaahdo waa meesha ugu qashinka badan suuqa bakaaru sababtoo ah ganacsigii o dhammaa yaalla kartoomadii o dhammaa la dhigaa wixii laga bixiyo wax walbaa la dhigaa waxaan rabnaa ayagana fahantooda inay qayb qayb inti suuq guddiguddi ay leeyihiin guddi walbaaba in uu la shaqeeyo shirkadda nadaafadda ifi
waxaan kala howlgalnay shirkadda nadaafadda ifi suuq weyne bakaaraha ay shaqo baaxad leh oo nadaafadda ay ka samaynaysay maanta oo jimco ah oo maalin nasiino ah oo maalin muslimiintu ay guryaha iyo nasiinada iyo goobaha waxbarashada iyo caafimaadka waxbarashada iyo iyo iyo meelaha ganacsiga ay ka nasanayaan shaqooyinka laga nasanayo runtii wixii aan isku soo xilqaana waxay aheeday dan guud oo bablig ah oo shirkadda ifi shaqadan ay maanta ka qabatay suuqa weyne bakaaraha aan kala qayb qaadanaynay ka maamul ahaan kan dowladda hoose ahaan runtii waa shaqo la bogaadiyo ay ka qabteen halkan oo maalmo ka hor heelay meel qashin qub ah oo qof ganacsatada soomaaliyeed aad mooddo inaysan ku baraarugsanayn in qashinku uu yahay cudur halka uu ku jiro caafimaadka uu liddi ku yahay runtii shirkaddu waa ku ammaanaynaa shaqaday halkan ka qabteen waana ku bogaadinaynaa